faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar ibraahim raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
habeen wanaagsan dhegaystayaalla qodobada warka barnaamijyaha cadaado caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaalamayaasha al-shabaab oo isaga baxay deegaanka xawaalle ee gobolka shabeellada dhexe iyo banaanbaxyo ka dhacay deegaankaasi madaxweynaha jubbaland oo maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib safarkii ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku tegay kismaayo faahfaahina dheeraada oo ka soo baxaya dagaal shalay laba beelood oo soomaaliya ku dhex maray magaalada gallaade ee dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya wafdi isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan puntland oo maanta gaaray deegaano ka tirsan gobolka karkaar ee maamulka puntland biyo la-aan baasan oo ka taagan bacaadweyn iyo maamulka deegaanka oo ku baaqay in gargaar biyo deg deg ah halkaasi la gaarsiiyo somalilan oo dabiin kusii daysa agaasimihii waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda warfaafinta somalilan madaxweyne waare oo sheegay in la dhisayo biyo xereenno looga hortagayo fatahada uu sameeya webiga shabeelle maamulka somalilan oo wacadku maray inay maxkamad soo taagi doonaan xubin kasta oo ka tirsan somalilan oo lagu eedeeyo musuq maasuq xaalad nolol xumo oo soo wajahda barakacyaasha ku nool kaamo ku yaala gudaha magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelaysa shan iyo labaatanka bisha saddexaad maaj sanadka laba kun sagaal iyo tobanka intaasaad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karonaa warkeenna habeen caawa cumar axmed ibraahim suxayfa ayaa inoo warramaya aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdirashiid cali maxamed dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada warkii oo dhan saahid maxamuud ayaa maantay loo doortay duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca maamulka puntland waryaheena cabdirashiid cali maxamed ayaa arrimahaasi la socday waad mahadsantahay cumar suxayfa maanta garinkii dambe ee magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhinaca maamulka puntland waxaa ka qabsoontay doorasho markaasi lagu dooranayay duqa magaaladaasi gaalkacyo doorashada waxaa markaasi ku tartamaya ilaa iyo laba musharax oo kale ahaa cabdiqani diiriya dhagaweyne iyo sidoo kale saahid maxamuud cali suxayfa waxaa markaasi codkooda dhiibanayay oo codaynayay koob iyo soddon xubnood oo ah golaha deegaanka magaalada gaalkacyo kuwaasoo maalintii shalay aheed lagu dhawaaqay doorashada oo waqti badan socotay waxay markaasi musharaxiinta labada ah ee ku tartamayay codadka u kala heleen sida tan cabdiqani diiriye dhagaweyne waxa uu helay toddoba cod halka saahid maxamuud cali uu isna helay saddex iyo labaatan cod hal cod ayaa hallaabay waxaa sidaasi duqa degmada gaalkacyo cumar lagu doortay inuu noqdo saahid maxamuud cali waxaana codaynta aheyd mid markaasi qarsoodi ah sidoo kale goordhow waxaa iyana halkaasi ka bilaabatay codaynta doorashada gudoomiye ku-xigeenada ee koobaad iyo labaad ee degmada gaalkacyo ay ku tartamayaan musharaxiinta kale ah cabdulaahi maxamed jakato shaafici cabdulaahi xaashi iyo sidoo kale maxamed cabdinaasir cigaal doorashada gudoomiye xigeenka suxayfa waxaa u muuqata mid aad u adag islamarkaana lama saadaalin karo markaas cidda kusoo bixi doonta saxafiyiin ku sugan gaalkacyo oo hadda aan la hadlay waxay sheegeen in doorashada xubnaha ugu cadcad ay qeyb ka yihiin cabdulaahi maxamed jakad iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo maxamed cabdinaasir cigaal balse oo arki doonaa cidda ku guulaysata xubnahaasi dhageystayaasha radio cadadan waxay noqon doonaan saaxiibada ugu horeeya oo maqla doorashadaasi iyo sidoo kale waxay ku dhegeysan doonaan barnaamijka markaasi xulashada waraysiyada oo soo geli doona sagaalka iyo soddon daqiiqo haddii ay buweraalle ka noqdo cumar dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa isaga baxay deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe iyadoo banaanbaxyo ay ka dhaceen deegaankaasi ibraahim maxamed mayow ayaa magaalada muqdisho ka soo warramay dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab ayaa gudaha u galay deegaanka xawaadle iyo duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wararka ayaa waxay ku waramayaan in dagaalyahano aad u tiro badan oo ka tirsan kuwa ururka al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka xawaadle oo ku yaala duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe dadka deegaanka oo la hadlay idaacadda reediyo cadaado ayaa waxa ay sheegeen in al-shabaab ay gudaha u galeen deegaankaasi waxaana la sheegay in saacado kadibba dagaalamayaashii al-shabaabka ka tirsanaa ay iskaga baxeen deegaanka xawaadley ee duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ugu soo laabteenna deegaanka xawaadley waxaana la sheegay inay howlgallo kala duwan ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee deegaankaasi mid ka mid ah dadka ku sugan deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe ayaa raadiyo wacdaado uu sheegay in ciidamada dowladda markii ay dib ugu soo laabteen deegaankaasi ay anshuur adlaaf ay ugu soo dhigeenna dadka ku nool deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana uu sheegay in maanta halkaa ay ka dhaceen banaanbaxyo loogu soo horjeedo canshuurta ay ciidamada dowladda ay ku soo dhigeen dadka ku nool deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe walahi waxba u jiraan xari waqtigay ahayd shan saaci bar aanima shabaab ragga magaalada markaas ku shaqo lahay way kakala orday laakiin la waxay noo golaan saddex saa maalmeed markay naga tageen baabuur daabul saaran yahay oo cambar saaran yahay aan yiri maninaa loo goraa malinka noo golno shan boqol aa ka ogolnahay iyo shan boqol ma jiraysa malinkan iyo ganaaxa dadkii waxay diidan yihiin in cashuur loo gooyo marsi dowla dayaco oo laga kala orday dad dhumana laysku sha dadka meesha ka tagaan waa in ka sabir midda usbaad oo tuaaloo qaadjida midkaas lacag kale la qabsaa lacag kaas baa la diiday aa dhahaya maamulka gobolka jawaab waa ganacsiga dadku lahayn boonada loo goy jiray waxay calaa boon saddex kun loo goy jiray way diidan yihiin baaburka oo baaburka waxaa loo goy jiray milyan milyan loo dhaxo hadda xaaladda waa kacsan tahay dukaamka waa xeer yihiin xaga baa la dugooyaa kuurtaa socodto hadda baabur baa mareegaa laga jira wararka caawi naga soo gaaraya deegaanka xawaadle ayaa ah xaaladiisu mid degan waxaana wararku ay ku waramayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay soo buux dhaafiyeen duleedyada deegaanka xawaadle iyo sidoo kale deegaano ku teedsan magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ma jirto wax wara oo ka soo baxay maamulka magaalada balcad iyo sidoo kale kuwa gobolka shabeellada dhexe iyo hirshabeelle ibraahim maxamed mayo ibraahim bashkir redio cadaadu madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka kadib safarkii ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku tegay magaalada kismaayo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe ayaa maanta gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka booqasho dhowr maalin qaado doonta ayuuna halkaasi u tegay madaxweynuhu madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay horkacayaan wasiirka arrimaha gudaha cabdi maxamed sabriye iyo wasiirka amniga maxamed ducaale islow xubno ka tirsan labada aqal iyo xubno kale cabdi maxamed sabriye wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa ugu horeyn madaxweynaha maamulka jubbaland ku soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimada dalka
kolle madaxweynuhu howlihii uu yimid uu dhexgeli doonaa haddii alla yidhaahdo annaga waxaan rabnaa inta madaxweynuhu joogo inaan soo dhoweyn diiran iyo marxabayn siino sida waajibku yahay waxaan rabaa marka intaa kadib dhammaan khiyaarta u timid maanta madaxweynaha inay soo dhoweeyaan wasiirada iyo xildhibaanada iyo senatarada halkan yimid iyo dadweynaha eroboorka u yimid maanta inay madaxweyne axmed maxamed islaan soo dhoweeyaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow intaad joogtana waxaan rajaynaynaa inaad raaxa iyo danihii aad u timid oo aad gudato guulna ka gaarto ay kuugu dhammaato insha allah soo dhowow madaxweyne madaxweynaha ayaa ka mahad celiyey sida qiimaha leh ee loo soo dhoweeyey waxuuna sheegay inuu gurigiisii yimid oo uuna marti ahayn madaxda dowladdana markii ay tagaan jubbaland ay gurigoodii tageen oo aysan marti ku noqon doonin waxa uu intaasi ku daray madaxweynuhu in shaqadii uu halkan u yimid uu gudageli doono oo uu rajaynayo in wax walba laga wada hadli doono madaxweynuhu waxa uu sheegay in wadahadallada iyo kulamada uu la yeelanayo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay yihiin kuwo qoto dheer lagana hadli doono arrimo kala duwan oo ay ugu waawen yihiin amniga iyo siyaasadda dalka بسم الله الرحمن الرحيم ربنا استعنا على امور دي ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين wasiirka arrimaha gudaha saaxiibadayda kale wasiirada amniga kalluumaysiga dhaqaalaha iyo inta kale wasiirada kale iyo xildhibaanada iyo saraakiishaba intaba intaba halkaa nagu soo dhoweysay aad baan idinkaga mahad celinaya xaqiiqatan waxaanu imid safar shaqo oo magaalada muqdisho aan ku soo gaarhnay waxaan qabanaynana ay tahay wixii dan iyo dalka ka dhaco caasimadda waddanka madaxweynihii iyo wasaarihii iyo aqaladii iyo wasiiradii baa kulli wada joogo dee shaqada inta badan waddanka laga haya caasimadday ku xidhan tahay marka bal inaan is aragno oo gaar ahaan wixii tale ee la kala qaadan karo ama arrimaha amniga jira ha noqoto ama kuwa siyaasadda ha noqotee wixii aanu ku wada hadallana insha allah dib baa laga wadaan doonaa laakiin aad baan ugu faraxsanahay waan idinka mahad celinayaa soo dhoweynta waan idin soo dhoweyn doonaa insha allahu annaguna gurigayga baan nimid idina gurigiina ku soo dhowaada aad baad mahadsantiin salaamu calaykum
safarkan madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madobe maantay uu ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa daba jooga safarkii horaantii bishan ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu ku tegay deegaanada maamulka jubbaland faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal shalay laba bilood oo soomaaliya ku dhex maray magaalada gallaadi ee dowlad deegaanka soomaalida cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya inta la xaqiijiya laba ruux ayaa ku geeriyootay siddeed kalena way ku dhaawacantay dagaal galinkii dambe ee shalay ka qarxay deegaanka galaato hoostaga degmada wardheer gobolka doollo ee dowlad deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya qof goobjooga ayaa raadhiyaha cadaada u sheegay in dagaalku hadda istaagay balse la maqlayo rasaas goosgoos ah oo ka dhacaysa halka isku hor fadhiyaan labada maleeshiya oo ah duleedka deegaanka gallaadi goobjoogahan waxa uu xusay in dhaawac intiisa badan loo qaaday degmada wardheer gobolka doollo ee maamulka somaali state sidoo kale waxa uu sheegay in weli uu deegaanka ka socdo hub aruursi islamarkaana labada dhinac ay ciidamo gurmada u imaanayaan lana filan karo dagaal mar kasta ka qarxa deegaanka beelaha dagaalamaya ayuu ku sheegay inay yihiin soomaalida degta gobolka doollo ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida ee dalka itoobiya sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in dirirta labadan beeleed ay salka ku hayso dhinacyada deegaanka iyo daaqa walow ay hadda ciidamada maamulka soomaaliya state kala dhex galeen dhinacyada dagaalamaya sida uu sheegay goobjoogahan
waan garta khasaaraha dhexdhexaadka laga socdaa waxa weeye dhinaca kalena waxa weeye wala dhimashaan waa la sheegaya wala dhaawacaa waa la sheegayaa magal halkay wax ka dhaceen waa meel ma waxa weeye waa gawaadi dushe gawaadi dushe rijoos meelaa weye rijoos waa laba qaliib wey laba qaliib deegaan waa weeye deegaan deegaan deegaan
waan garta dagaalka goormuu qarxay waxa weeye shalay boodda casarkii wey shalay casarkii oo de waa ciidamo way galeen adigu waa soo weerareen khasaaraha intaa weye haddana dowladadii waa isku yimid wax ka wada dhacayna ma jiraan hadda xaalad waa caadi weeye ma garat tirada dhimashada iyo dhaawaca oo aad nala wadaagi karto maxay taha adoo dhinaca suke oo waxa weye afar dhaawac afar dhaawac ahaayeen laba wadar ba loo qaadan labada waa sahlan tahay ma garat haye mid kamidaa degan mid kamidaa degan midna waxa weeye deegaan sheeganaya ma garat aawa soomaalidu maamulada waa ku dhex jiraan maamulada ciidamadu waa ku dhex jiraan marka goobta wax ka dhacaya magalaadi gudaheedaba mise waa meel banaanka ka ah magaalada meesha matoorka biyaha looga soo سنوي مكانك بيها مليان الناس لما تشوف سنوي بيها وحلوه جدا مثلا قلنا سواسع لما نعم واسع قلنا انا عادي عند لما نعم الصلاة hadda adu halkee ku sugan tahay igala hadlaysaa بلاد جبريل عن قال حتى تكون بلاد جبريل عن قال وعلى الله وصاف شيء حاجة في هذا الدولة دي وفدا تنتهي إلى دولة دلوان مليون ومولدنا وفدا كلان وحكوا بلا كوا حتى بعنا كلمة مثلا دولة كلا وصراء يا مدن لا واحد بركة شعب كاين واحد بركة شعب عادي وحكي من عادي إيه في دولة من غير دولة طبعا مثلا مدن والمهم في دولة كلا في صومالي إثيوبيا inta badan deegaanada maamulka dowla deegaanka soomaalida ee dalka etoobiya ayaa waxaa ka dhaca dagaalada noocan oo kale ah kuwaas oo intooda badan salka ku haya dhinacyada deegaanka iyo daaqsiinta walow madaxda maamulka somaaliya state ay wadaana dadaalla ay ku doonayaan in dagaaladaasi ay ku baajiyaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee somalilan ayaa maantay xukun ku riday askari ka tirsan ciidanka maamulkaasi libaan cabdi ciise ayaa ka warramaya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee bariga somalilan ayaa maanta waxay xukun ku riday dad uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada somalilan oo lagu soo qabtay maandooriyaha qamriga maandooriyaha ayaa ka koobnaa afar boqol iyo siddeetan dhalo oo qamri ah waxaana howlgalka booliiska somalilan ay ka sameeyeen bariga gobolka togdheera ay u soo qabteen laba ruux oo uu ku jiro askari ka tirsan ciidamada somalilan kuwaasoo xukun lagu riday labada eedaysana ayaa waxaa lagu xukumay midkiiba saddex sano iyo lix bilood oo xarig ah iyo saddex malyan oo lacagta shilinka somalilan ah sida uu goobta xukunka maxkamadda uu ka sheegay col ibraahim oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee bariga somalilan taliyaha qaybta booliiska gobolka togdheer gaashaanle sare axmed oo cawil shabeela ayaa waxa uga mahad celiyey ciidamada booliiska ee mar walba dadaalka adag ugu jira maandooriyaha soo gelaya gobolka togdheer sidoo kale ciidamada booliiska somalilan ee kusuga gobolka togdheer ayuu uga digay inay ka qayb qaataana ka ganacsiga waxyaabaha maanka dooriya biyo-la-aan baxsan ayaa ka taagan deegaanka bacadweyn ee gobolka mudug shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya qaybo badan oo ka mida deegaanada galmudug waxaa ka jira abaare baahsan oo dad iyo dunyaba saamayn ku yeeshay waxaana dadka qaarkood ugu darsamay abaaraha xilligani jira biyola'aan taasi oo halis ay ugu jiraan in dadka qaarkood ay u geeriyoodaan deegaanada ugu badan ee laga soo warinayo biyola'aanta waxaa ka mida bacadweyn oo ka tirsan gobolka mudug maamulka bacadweyn ayaa waxay ka cabanayaan biyola'aan xilligani halkaasi ka jirta xoghayaha guud ee bacaadweyn maxamed siciid axmed cali oo la hadlay raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in xilligani biyola'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada hoostaga bacaadweyn ay saamayn ku yeelatay qaar ka mida dadka waxa uu carabka ku dhuftay in dhowr jeer oo hore ay la xiriireen dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka galmudug kormeerna ay ku tageen halkaasi hase ahaatee aysan jirin ilaa iyo hadda cid hadalkooda wax ka soo qaaday gargaarna soo gaarsiisay dadka halkaasi ku dhibaatoonaya
boqol iyo soddon iyo shan kilomitir oo sialaana weeye dalka bacweyne uu xukumaha oo ku fadhiya waan garta wax badan baana hay-adaha samafalka iyo iyo maamulada galguduud iyo mudug iyo dowladda federaal iyo saddexda ay kormeereen ku yimaadeen intaasna aqaynanayn qofka bini aadanka ahi wuxuu noolaan karaa afar iyo labaatan saac keliya biyola-aan wixii ka badan waa dhimasho ma garat gargaarkaas caalamiga oo biyola-aanta jidaalkiina uu soo daba dheeraaday ay gurmi degdega uu biyolaanta oo ugu daran tahay baad ilaahay baa qabee ayaa ka taagan waan gatay dadka ku nool hadda bacaadweyne deegaanada hoostaga xaggee bay biyaha ka helaan bacadweyne biyo yar oon ku fillayn oo qofeed wax yar oo laba saddex fuusa laba fuusaa ugu filan iloosi inta kale biyo ma helaan ayaguna waa ku dilan yihiin waxay u jiraan agtooda mitir iyo bar bacad baana kala jaray magaalada iyo ceesha fuusada biyaha waxay maraysaa konton ilaa afartan dhanka kale maxamed siciid axmed cali xoghayaha guud ee degmada bacaadweyn waxa uu sheegay in dadka ku nool dhulka dibirka uu la jeedo kuwa hela biyaha dhanaanka ay dhibaato ka soo gaartay biyola'aanta xilligani jirta waxuuna sheegay in inta badan dadka halkaasi ku nool uu ku dhacay cudurka shuban biyoodka waa maqbalkiiba sagaashan markastaa dibirka la tago xilligan kaldabeedka debiya biyo wixii biyaha kaba dadka shiibabka iyo xoolaha iyo ilmaha yarka dhallaanku saddexda cudurkaas bilaagaabaa ku dhaca mararkaan oo kale haddii biyolaanta ay saamayso dhulkii abaarta ugu dambayn baaq ayuu u diray dowladda federaalk soomaaliya maamulka galmudug iyo hay-adaha gargaarka isagoona ka codsaday in gargaar deg deg ah oo biyo ah lala soo gaaro dadka ku dhibaataysan ee biyola'aanta ay ku haysato bacadweyn iyo deegaanada hoostaga baaba ugu dambeeya uu dira waxa weeye gargaarka gargaarka caalamiga ah iyo hay-adaha buliisaamka iyo dowladda federaaliga midda gobolaysigu intaas inay ka soo gaaraan dadkaa gabi wanaagsan ma ahan markii ugu horreysay ee maamulka deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug ay ka soo cabanayaan xaalado biyola'aaneed oo ka jira deegaankaasi iyo tuulooyinka hoostaga hase ahaatee ilaa iyo hadda ma jirto wax gargaar ah oo la gaarsiiyey iyo cid ka hoos qaaday hadallada cabashada ah ay soo gudbiyaan sida ay xuseen maamulka deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug maamulka somalilan ayaa dabiin ku sii daysay agaasimihii waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda warfaafinta somalilan cabdirashiid cali maxamed ayaa ka waramay ciidamada booliska somalilan ayaa maanta xabsiga ka sii daayay agaasimihii maamulka iyo lacagta ee wasaaradda warfaafinta somalilan mudane xasan maxamed maxamuud oo toddobaadkii ugu dambeeyey ku xirna xabsi ku yaala gudaha magaalada hargeysa ee somalilan agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan ayaa ciidamada amnigu xidhan kadib markii hantidhowrka guud ee somalilan oo baaritaano ku haya saraakiisha wasaaradda warfaafinta uu codsaday in la xiro agaasimaha iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda kana mid yahay wasiirka wasaaraddaasi balse warar hoose uu helayo raadiyaha cadaad ayaa sheegaya in agaasimihii waaxda maamulka iyo lacagta maanta oo isniin ahayd dabiin lagu sii daayey sidaan oo kale horay waxaa dabiin lagu sii daayay agaasimihii hore ee wasaaradda warfaafinta somalilan dhagta cismaan balse sii daynta agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta wasaaradda ayaa imaanaysa iyadoo xidhan arrinta idaal dacwad la xidhiirta muusiq iyo wax isdabamarin oo ka dhan ah cabdiraxmaan guri barwaaqo wasiirka warfaafinta somalilan iyo axmed ciise xawar wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan maalmihii dambe somalilan ayaa waday howlgal ay kula dagaalamaysa musuq maasuqa balse xeerka la dagaalanka musuq ee somalilan ma ogola in dabiin lagu sii daayo qof ku eedaysan musuq iyo wax isdabamarin intaba madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa sheegay in la dhisayo biyo-xireenno laga hortegayo fatahaadda webiga shabeelle muuse caanogel ayaa magaalada beledweyne ka soo warramay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare oo safar shaqo uga maqan dalka ayaa waxa uu sheegay in uu ka howlan yahay sidii loo dhisi lahaa biyo-xireenno looga hortegayo fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle kaasi oo laga dhisayo magaalada tan beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweyne waare ayaa waxa uu sheegay in fatahaadaha webiga shabeelle uu dhibaatooyin fara badan ku hayo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan hase yeeshee maamulka hirshabeelle wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo hay-adda f a o ay wadaan qorsho biyo-xireenno looga sameynayo magaalada beledweyne barnaamijka ee muxuu ahay webiga ee runtii aad u dhibaato noogu haya waad ka warqabtaa fatahaadii sanadkii hore dhacday haddana jiilaalkii waa dhammaad gugi ayaa bilaaban doona waxaan insha allahu tacaala aan wadnaa hadda oo hay-adda faw iyo wasaaradda beeraha dowladda federaalk aan isla wadnaa barnaamij biyo-xireenno loogu samaynayo magaalada beledweyne waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badanne muxuu ahay in loo dhagax dhigo oo madaxda dowladda ra-iisul wasaaraha ama prime ministerku ay noo yimaadaan horaantii sanadkii tegay ee laba kun sideed iyo toban ayaa webiga shabeelle waxa uu fatahaad ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka hiiraan si gaar ah afarta xaafadood oo ay ka kooban tahay magaalada beledweyne taasi oo sababtay in dhammaan dadkii ku noolaa magaalada ay ka barakacaan muuse muumin hagar muuse caanageel raadiyo cadaado beledweyn guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan warkii hameen oad kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaa soo saaray cabdirashiid cali maxamed anigoo cumar ayaa in la socodsiinaya tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo